أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu helno waxaa ka mid a hogaamiyaha jabhadda canfarta waddanka jabuuti oo taageero u muujiyey maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan iyo ictiraafkii yuhuudda abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya oo mar kale ku celiyey damaciisa ku aadan gaarista biyaha badda cas isagoo shaaciyey in hadafkaasi uu ka mid yahay amniga qaranka waddankiisa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maraykanka oo cambaareeyey tallaabo ay koonfur afrika ku cayrisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo dowlad diini ah oo ay kulamo barbar socdeen u soo xirtay waxgaradka beesha biyamaal bayaan ka soo baxay kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka faafareebka wararka caawa ku maqli doontaan qodobada kale ee faafareebka aan idinkugu heno waxaa ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad xooggan oo biyodhaamin ah ka sameeyey deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha barnaamijka faafareebka wararka inta uu socdo ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan hogaamiyaha jabhadda mucaaradka ee waddanka jabuuti ayaa taageero u muujiyey maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan iyo ictiraafkii ay ka heleen yuhuudda qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsantahay alakha cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxa uu yahay hogaamiyaha jabhadda cafarta ee waddanka jabuuti oo taageero u muujiyey maamulka ashaaldirarka somalilan iyo ictiraafka yahuudda waa halkudhigga cinwaan maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan hogaamiyaha jabhadda furuud ee cafarta oo ka qaybgelayay xus ay qabsadeen qaar ka mid ah jaaliyadda maamulka somalilan ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa sheegay inuu taageersan yahay aqoonsiga maamulka somalilan ee netanyahu maxamed kademi waxa uu sheegay in somalilan ay yeelatay lix madaxweyne balse taa beddelkeeda jabuuti ay isku wareejiyeen xukunka wiilio adeerkiisa oo uu la jeeday xasan guuled abtidoon iyo ismaaciil cumar geelle hadalkan ayaa soo baxaya xilli maamulka somalilan iyo jabuuti uu khilaafkoodu gaaray halkii ugu sarreeyey taasoo keentay in safiiradii la kala noqdaan labada dhinac waxa uu mid walba ku dadaalayaa sidii uu kan kale gudihiisa uga shaqaysan lahaa jabuuti ayaa ka carootay aqoonsiga netanyahu ee somalilan waxaanay qaaday tallaabooyin ay kaga hortegayso arrinkaas markii ugu horreysay taariikhda waxay jabuuti meesha ka saartay kun iyo afar boqol oo dalkugal oo ay lahaayeen madax iyo dad kale oo ka soo jeeda waqooyiga sidoo kale jabuuti waxa ay ka qayb gashay caleemasaarkii firdhiye ee laascaanood goobtaasoo somalilan ay sheegato geesta kale warbaahinta somalilan ayaa aad u baahysay khilaafka ka dhex aloosan afarta iyo xukuumadda jabuuti warbixintaasina waxay ahayd tii lagu hardhay maanta websayteka islaamiga somaali memo maraykanka oo cambaareeyey tallaabadii koonfur afrika ay ku ciirisay diblomaasi yahuudi ah waa cinwaanka warbixin maanta lagu daabacay websayteka reediyoga alfurqaan iyadoo dhowaan ay dowladda koonfur afrika qaaday tallaabo ka dhan ah maamulka yuhuudda ayaa waxa ay xukuumadda washington si adag u cambaaraysay eriyadda diblomaasi yahuudi ah oo laga ciiriyey dalka koonfur afrika afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in tallaabada ay qaaday dowladda koonfur afrika ay gud ku sii ridayso kala fogaanta yuhuudda iyo xukuumadda dalkaas waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay mudnaanta siinayso waxa uu ugu yeeray siyaasadda cabashada ee danaha koonfur afrika iyo muwaadiniinteeda jimcihii lasoo dhaafay dowladda koonfur afrika waxa ay ku dhawaaqday in ariel sidman oo ah sihayaha arrimaha yuhuudda ee bretoria uu yahay shakhsi aan laga rabin waddanka iyadoona ku amartay inuu dalka kaga baxo toddobaatan iyo laba saacadood gudahood war ka soo baxay wasaaradda xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga ee koonfur afrika ayaa lagu sheegay in qaraarka ceyrinta ah uu yimid markii xadgudubyo taxane ah oo aan la aqbali karin oo ka dhanna xeerarka iyo dhaqamada diblomaasiyadeed kuwaas oo ay u aragtay caqabad toosa oo ku wajahan madax banaanida qaranka koonfur afrika sida lagu xusay warka xadgudubyada ay sheegtay koonfur afrika ayay wasaaraddu xustay inay qayb ka yihiin soo noqnoqoshada suurad xumaynta ay warbaahinta yuhuudda kula kacayso madaxweynaha dalkaas iyo mas-uuliyiin yuhuud ah oo iyagoo aan ogolaansho haysan booqashooyin ku yimid dalkeeda yuhuudda ayaa dhankeeda jawaab ka bixisay tallaabada ay qaaday koonfur afrika iyadoo safiirka ka socday dalkaas sheegtay inaan laga rabin yuhuudda dhexdeeda kuna amartay in muddo toddobaatan laba sac gudahood uu uga baxo dhulka ay sahaynadu xoogga ku haysato taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay abiy axmed oo mar kale ku celiyey damciisa ku aadan gaarista biyaha badda cas warbixintan waxaa lagu daabacay websaytka islaamiga calamada ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed ayaa mar kale ku celiyey damciisa gurcan ee badraadiska ah isagoo shaaca ka qaaday in geed dheer iyo mid gaabanba uu u fuuli doono sidii ay ku xaqiijin lahaayeen hadafkaasi mar uu shalay khudbad ka horjeedinayay golaha baarlamanka etoobiya ayuu abiy axmed tusaale u soo qaatay buuraha istaraatiijig ah ee golan oo ka tirsan dhulka suuriya balse haatan ku hoos jira gumaysiga yuhuudda kadib markii xog ay ku qabsatay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii isagoo damacaasi gurcan ku halqabsanaya ayuu abiy axmed si cad u sheegay in qabsashada buuraha golan ee yuhuuddu ka dhex aragtay danteeda amniga sidaas daraaddeedna etoobiya ay danteeda qaranka ku xiran tahay biyaha badda cas abiy axmed waxa uu carabka ku adkeeyey in muhiimadda ay buuraha golan ugu fadhiyaan maamulka sahaynada ay mid la mid ah biyaha baddacas ugu fadhiyaan dowladda xabashada etoobiya doonistoodana aanay ka harsan doonin waxaa kale uu intaa ku daray in khayraadka la wadaago ay muhiim u tahay gobolka taas oo tusaale uu soo qaatay biyaha webiga niil oo la ogyahay cunuqabataynta uu saaray dalalka masar iyo suudaan isagoo sheegay in sida biyaha niilka loo wadaagi doono biyaha baddacasna loo wadaagayo waa arrin ka soo horjeeda xeerarka dabiiciga ah in loo maleeyo in etoobiya aysan bad rabin etoobiya iyo badda cas lama kala reebi karo ayuu yidhi abiy axmed isagoo intaa ku daray in badda cas ay muhiim u tahay dalkiisa etoobiya xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafureebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ah oo ay kulamo barbar socdaan u soo xirtay waxgaradka beesha biyimaal dowladan diiniga ah waxa ay wilaayadu u soo xirtay odayaasha dhaqanka beesha biyimaal ee dega wilaayada jubbada hoose waxaana dowladdaasi dhinac socday kulamo u dhexeeyey beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo ugu horeeyo weeliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis kulamadan iyo dowladan diiniga ah oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa lagu gorfaynayey sidii ay beesha biyimaal u sii xoojin lahayd ka qayb qaadashada jihaadka furashada macaahid iyo madaaris lagu barto shareecada islaamka iyo in wilaayada ay ku gacansiiyaan tirtiridda wax kasta oo xumaan ah oo ka jira deegaanada ay beesha biyimaal ka degto wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horrayn waxaa munaasabadaasi kelimad towciye ah ku dahfuray sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ana xamdiga allah subxaana wa tacaala kadib waxaan rabaa inaan toos u gudagalo anigoo naftayda ka bilaabaya iyo nafta walaalahayga muslimiinta oo dhan waxaa ilaahay noo dardaarmay annagii iyo ummadihii horeba inaan isu dardaaranno allah wuxuu leeyahay kuwii hore kutubta la siiyey waxaan u dardaaranay iyo idinkaba inaad allah ka baqdaan sidaasoo kale alle subxaana wa tacaala aayaadkan carabka mariyey wuxuu leeyahay nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam dadka waani wadakir ay dakir innaas wuxuu allah sabab uga dhigay in la waaniyo maxaa ka dhalanaya fa ina dikraa tanfacu lmuminiin waanada muminiintaay anfacaysaa kadib allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay aayadda kale jin iyo insiba wuxuu u abuuray inay tahay masala waaxida wa hiya cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah wamaa khalaqtu اljina walinsa ilaa liyacbuduun waxaa allah noo abuurtay ee koonkan uu noo keenayba waaba intaa aayaad kale waxaa alle ku sheegay irsaaqdooda inuu ballanqaaday ayagana uusan waxba ka rabin bale asaga allaah baaba rasaaq ah asagaana awood leh dadka muslimiinta marka meel kastoy joogaanba waxaa saaran inay allaah ka baqaan subxaana wa tacaala inay rabbigooda keligii caabudaan cibaadadii u baraxtiraan oo u gooni yeelaan iskuna halleeyaan rabbigood dhinac walbaba wax walbaba inay ilaahay isku halleeyaano watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu waxaad tala saarataa allaha nool ee aan dhimanayn addoon ha tala saaran naftaadana ha tala saaran ee allah tala saaro masalada taqwada ee naftayda iyo naftiinaba u dardaarmay markaa meesha uga gudbo allah wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala fii aayatin ukhra laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما آيدا سأل وحوكو شيئا بني آدم كهذا الكوضي إيو وذا تشيغوضي إيو فقوضي إيو شور كوضي إيو ميل إسوغو إمان شهوضا وخير إن يسم كجرين سدح ريموت مركا لغا صور ريب إلا من أمر بصدقة إلا نجوى من أمر بصدقة إليه مفسرين in wanaag iyo khayr iyo sadaqaad la isfarahayo waa loo tashan karaa waa loo showri karaa ow macruuf wax alla wixii sharciga ku wanaagsana macruuf la yidhahdo caqliguna ma diido asaguna waa loo tashan karaayo wanaaggaasi aan ka qayb qaadanno wanaag laga qayb qaatana waxaa ugu weyn oo ugu xoog badan wixii diinta ilaahay lagu koryeelayo waxaa xiga wax dadka muslimiinta ah wax loogu tarayo ow islaaxin bayna annaasi ama dad muslimiina ama bani aadam markaa muxuu ahaaye dhib u dhaxayso in lagu hagaajinayo saddexdaa arimood waxaan ahayn oo najwa iyo wadatashi iyo showra khayrba ma laha ilahay leeyahy bimacnaha waxa alle waxay sharcigu maaragtay ku fiican ayaa khayr leh ujeedada camal kasta oo ruuxa bani aadamka uu samaynayo oo cibaado oo daaco alle loogu dhowaadana arkaanta uu ku taagayan waa taqaanaa waxaa ka mid ah alle dartii in looga jeedo ikhlaas iyo itibaac in la helo saas darteed allah aayadda ku gebagabeeyey waman yafcal dalika arrinkaa khayrka looga tashanaya naftiisa waxaa shardi oo qeydahu ku xiran ninkii uu sameeyey ibtiqaa'a mardaati illah laa riyaan wa sumcatan ha lagu sheegsheegay isaa ha noqota aysan ahayn alla wuxuu u ballanqaaday fasawfa yu'tiihi ajran cadiima camalkeenna iyo acmaasha aan samaynayno kuwa ilaahay ka aqbalo ikhlaaskan ku irsaaqa allah inaga dhigo هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa munaasabadda laga akhriyey bayaan rasmi ah oo ka soo baxay beesha biimaal ayna isku waafaqsan yihiin dhammaan waxgaradkii munaasabadaasi joogay bismi illaahi araxmaan araxiim ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha biyomaal kadib dooro sharci ah oo ay barbar socdeen kulimo wadatashi ah una dhexeeyey beesha biyomaal iyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulankaas ay u dhammaayeen waxgaradka beesha ayaa waxaa ka soo saareen bayaan ka kooban qodobadan soo socda kow waxay beeshu isu raacday xoojinta iyo sare u qaadidda ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxay beeshu go-aan ku gaartay sare u qaadista tacliinta iyo dardargelinta dacwada deegaanada ay degto iyo inay furtaan madaariis iyo maraakiis waxbarasho lamber saddex beeshu waxay diyaar u tahay suulinta munkaraadka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka dhanka kalena waxay diyaar u tahay ku garab istaagga walaayada suulinta arrimahaas afar waxay beeshu isku raacday inay iska bixiso xuquuqda lagu leeyahay shan waxay beeshu ballanqaaday deegaanada ay degan tahay inay amnigeeda xoojiso lix beeshu waxay garab iyo gaashaan u tahay jihaadka ka socda bariga afrika ayna ku bixinayso naf iyo maal lambar toddoba waxgaradka beeshu waxay caddaynayaan inaysan beeshu matelin kuwa la safan gaalada iyo murtadiinta ayna beri ka tahay cid walba oo cadowga la safan lambar sideed beeshu waxay si wada jir ah uga hortegaysaa xaalufinta deegaanadooda sagaal beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa kuwa kabaqaadka u ah gaalada kana ridoogay diintooda sheeganaya magaca beesha toban beeshu waxay ballanqaadaysaa inay deris wanaag kula noolanayso beelaha deriskeeda ah wabilaahi towfiiq odayaasha dhaqanka ee beesha biyimaal oo ugu horeeyo suldaanka beesha suldaan axmed mataanow ayaa munaasabadda ka sheegay in bayaankii soo baxay iyo qodobadii uu ka koobnaa ay mid mid u dhaqangelinayaan alla ayaa mahad iska leh allahaasoo na soo gaarsiiyey gebagabadii iyo gunaanadkii dowradii noo socotay muddo saddex maalmood ah dowladaasoo kollaybu walaalkii ugu horreeyey uu sheegay wixii ay ku salaysneed uuna ka akhriyey bayaan ee beesha soo jeedisay wax kale ku dari maayo waxaan leeyahay bayaankii ee beeshu soo saartay ee walaalku meesha uu ka akhriyey ayaa inshaa allaahu ballanteenna iyo dowladda wixii ka soo baxay markii laga reebo wixii diinaad iyo casharo la qaatay ayaa inoo ballan ah waxaana beeshaan kula dardaarmayaa bayaankii ay soo saareen oo ay ka hor akhriyeen wilaayada islaamiga umaradeeda kala gedisan sidii ay u soo qoreen ay u soo saareen ay u akhriyeen in inshaa allaahu ay u taabageliyaan oo uu ahaado sida loo sheegay in tallaabadeeda loo qaado marka anigoo ku hadlaayo afka beesha waxaan si cad mar labaad u leeyahay beesha waxa uu go'aan ah halka muslimiinta ay ku go'ayaan inay ku go'do annaga magaceennu waa islaam dadkaasna magaca ay wataan waa magac kufaar waaye dad murtadiin oo diintooda ka ridooba waaye marka dad riddo ah in annaga lanoo nisbeeyo ayaa waxay tahay wax annaga aan ka dhimanayno waxaan maanta u joogno oo aan u noolnahayna waxaa waaye in diinteennu ay baaqi ahaato nin walboo nool oo beeshaan ka tirsanna inshaa allahu biidnillaahi alkariim raayadaas hoosteeda ma ogi meel kale kuma ogi waana ku wada dhimanaynaa waananu ku noolaanaynaa diintaanu xugun tegaynaa waana ku xuguntamaynaa dastuur dimuqraadi oo wadic ah oo gaalo ee dejisay sharciyaal oo sharci dejiyaal oo ilaahay khayrkiisa in lagu xukuntumo ama wax ilaahay uu soo dejiya in lagu xukuntumo dejiyey waxaan ka aaminsannahay kuwa baarlamaanka oo shuruucdaas dejiyey inay gaala yihiin annaga sharci macaan oo ilaahay noo soo dejiyey sunni nebiyo noo fasirtay iyo culimmadeenna iyo a'immadeenna fiqi ay noo dejiyeen oo qof islaamna aan la baadilayn xitaa kuwa gaalada xuquuqdooda siinaya haysanaa kaasaan inoo ballaneh wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa ku hadlaayo beesha magaca bimaal maanta waxaa duura ku qaadanay degmada kamsuumo beesha dhan oo wada jirto waxaa noola baray diin ilaaheey diintaas oo maanta aad iyo aad wax dinaarta oo naga badbaadahaayo oo maanta noola sheegay odayaasha waxay yidhaaheen garjaman geera hoos taallo hadda unankan waxaa ogaane diinjabo naar ah hoos taallo taas aawadeeda akbar taas aawadeeda maanta aqoon oo kaamil ah aan noola baray taas aawadeeda walaayada culammada bimaal walaayada degmada walaayada gobolka waxay ku mahadsan yihiin aqoontaas oo garab aynoo siiyeen oo wax waa badan aan fahanay arrintaas waxaan kalaan u sheegaa abbaaqa u diraa walaalaha oo gaalada ay habaabisay oo beesha bimaal oo beenta loo sheegaay walaalahaas inay issoo dhiibaan walaalaha isku soo dhiibaan uyakoo nabad qabo aa dhimannay aa dhaawacman dhulka uyaka mas-uul maka ah unankaa ka ah oo walaayada ku dhex nool dhulkan waxaa ka mas-uul ah odayaasha oo beesha bimaal oo maanta dowlada ka baxeen aa mas-uulka ah beenta yaa nili sheegan dhulkan waxaad ka qaban kartiin male ma ammaa kartiin adoo ka gaal eh mana haba inaga soo gelo waxaanii baaqaa wiilishana tihiin si wanaag leh iskoo dhiibo damac kale yaasni gelan anigoo ah nabadoonka beesha cabdiqaadir arbaco cabdi oo ka tirsan beelaha bimaal waxaan ku qaadanay halkan saddex maalmood oo duruus ah duruustaasoo ah alcasabiya duruusta lamaadna waxay ahayd alwalaa walbara waxaan ku qaadanay afartii maalmood oo saddexda maalmood oo meesha aan joognay bayaan bay beesha ka soo saartay bayaan beesha ay go-aan ka qaadatay marka kadib waxaa meesha iskugu yimid aan kula kulanay walaayada degmada mina gabal a meesha aan ku kulanay waa isku afgaranay marka sidaas ayaan kusoo door xirnay bayaankii tobanka qodob ka koobnaa ee shirkan ka soo baxay inaad dhaqan gelisaan diyaar baad u tihiin sooma haddaad tihiin baashi biimaal diyaar baa u nahay bayaankaas inaan dhaqangelino waaba soo saarno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم anigoo ah magacayga xasan geedo cabdi nabadoonna ka ah beesha mahadwaaq waxaan maanta ku kulanay dooru ku qaadanay anagoo ah beesha biimaal dhammaanba odayaasheeda nabadoonadeeda samadoonadeeda iyo suldaankeeda saddex maalmood oo duuri ah ayaan ku qaadanay degmada kamasuuma waxaan bayaan ku soo saarnay inaan ka hortagno gaalada iyo waxlijirka bayaanadaas aan soo saarna waxaa naga go-an inaan dhaqangelinno nabadgelyada deegaankana aan ballan qaadnay wixii munkarna inaan suulinno ballanta aan qaadan waayo waxaan bayaan ku walaayadana inaan garab istaagno maal iyo nafbo muja- jihaadkana aan garab istaagno anigoo ah yuusuf cabdi cali oona ka tirsan beesha biimaal oo degmada kamsuuma dooro saddex maalmood ah ku qaatay dowladaas oo barbar socotay marka beesha waxay go-aan gaartay gaalada iyo gaalala jiraankaba go-aan ayay ka qaadatay insha allah go-aankaasna waa dhaway doonaa wixii aan nahan waa la ogaa doonaa si fiican ugu hortagi doonaa haddii ilaah yidhaahda bayaankii ka soo baxay beesha waxaa ka mid ahaa in beesha ay madaaris iyo maraakiis lagu barto shareecada islaamka laga furayo deegaanadooda munkarkana ay suulinayaan qodobkaas sidaad u dhaqangelinaysaa qodobadaas si fiican waan ka istaagaynaa insha allahu ilaahay dartiisa waa si degdegna hooshooda waa u qaban doonaa madaaristana waa furi doonaa munkarka iyo muqaadaraadkana waa jooji doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدح مالا أيان دورك وقادني دقمدا كمسومة محافظات كدقمدا كمسومة gaal iyo annaga waxaa naga dhexeeyo qola naga dhexeeyo iskuma imaanin intii aan noolnahay Ee, ee, waxaa naga dhexeyso dagaala naga dhexeeyo Ee, diinta inay diidiyiin aabigeeda ee, ma ogolni in oo aan wax la wadaagno ninkii la jirin ee, lama leenno ma aragta xariir lama lahaayano haddiis ilaah yidhaaho Ee, ani hadda sideetanaa jiraa Ee, maaragta cumrigeyga maaragta ko- ee, naar maku doorsanaay haddiis ilaah yidhaaho marka waxaan rabaa marka dadka inaa as igu daydo ee, oo yaryar marka islaamka oo wanaagsan iyo sharcigii iyo ilaahay asoo saari aan dhex joognaa kuwa oo baarlamaanka maaragtay ee, beenta sheegaayo oo sharci dejinaayo oo gaal ah gaaladan ka daran weliba ma raaci doono haddii ilaahay yidhaaho walaayada dhexdooda ku noolnahay iyadaa garab noo ah unukeena garaba u nahay waxna soo dhexgeli karo malaha nin xuweer dhehoo socdo nin raacay ma jiro nin inta degan oo xool qabo nin keligiis socdo oo maaragta qorog wato oo tuug ah nin raacay ma jiro biimaal mu lagu soo gabanaayo haddii ilaah yidhaaho dalka unukaa degan ee, maatadanya degan ee, nin xuweer eh ma- la- lama- xariir lama lahaa doono ee, waa isdilaynaa dalka ma naga dhexeeyo gaali iyo wax la jiro ma- ma ma raaci doono waxgaradkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan xaydar suldaanka beesha direed iyo suldaan maxamed cabdi mataanow afhayeenka golaha dhaqanka ah ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose أوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إليه سبحانه وتعالى ومدلنا الله مكان كان هو كل ميي سورة قليي سدح مع الموت دور وسعتي بيلين بيمال الله سورة قليي وسينو بتقلي ودمي إليه ومهد علينا وحكى لهم علينا ولا إذا قبلك جبضة هوسي oo doori diini ah iyo wadatashiy u sameysay beesha biimaal xilliguu hadda lagu jiro oo aad iyo aad colaad iyo barakacaas ka jiro walaayadina waa u mahad celinaynaa gaar ahaan walaayada degmada kamsuuma oo marta gelisay oo iyadani martiqaadkooda iyo adeegooda juhdi ku bixisay si guud iyankana waa u mahad celinaynaa culimmadii oo beryahan doora u akhrinaysay kitaab u gelaysay muxaadarooyin u jeedinaysay ayakana waxaa leenahay ilaahi ha ka abaalmaryo waa u mahad celinaa ayakane waxaa leenahay bayaankii la akhriyey oo beesha bimaal ay ku tashatay oo ay soo saartay ilaahi ha ku garab galo waxaan rajaynaynaa inay fuli doonaan iska hadal ma aha dad waaweyn oo hadda waxgaradkii ama hormuudkii iyo salaadiintii iyo suldaankoodii go-aankii ay gaareen oo juhdi ay ku bixiyeen iyadoo walaayadina ay tale iyo tusaale ay ku laheeday inay beel daroobaysa ma rajayneyno ilaahayna bannaan ma mariyo oo allah suurtageliyo sidaasaa leenahay waxaa loogu fadhaa beesha ballanqaadka iyo bayaanka ay soo saartay inay fuliso oo ay ku talagalaan allah subxaana wa tacaalaane wuu inala hadlay ilaahay dadka weliga u ah oo weliga u ah wuu sheegay inamaa waliyukum ullah warasuuluh waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulah faina xisba allahi hum alghaalibuun buu ilah yidhi dadka salaada tukada ilaahay ku xirnaada ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa qaata unbaa mar kasta haalib ah diinka markaa qaadatid diinkan inaad iska qaadatid oo iska tukatid oo cibaadadaada ilmahaaga iyo howlahaada iyo dantaada aa qabsatid ma lagugu dhaafayo oo haddaad mar iimaan sheegatay waa lagu imtixaamaya imtixaamka maxaa ka dhalanaya marka imtixaamka waxaa ka dhalanayo in inay siibato gaalo raacdo in inay gaalo gacmaha u haadiso in inay gaalo wax moodo inna inay iska celiso kuwa iska celi allah inaga dhigo allah ina fahamsiiy inaan iska celino gaalo gaalo saaki waxaa waay waa gabal sii dhacay horta ogaada saaki lugooyo iyo been iyo barbagaan iyo diyaarad iyo cabsiin wax intaasay kusoo haray cabsiinna haddee waxaa waaye haddaan muslim dhab noqonno danaa inoogu jirtaba in nala cabsiyaba waxay danta noogu jirtaa kii biiq ahaa oo munaafiq aha wuu naga bixi kii gaale u sacbinaysana wuu naga tegi waxaa soo harayo dad muwaxidiin ah allah subxaana wa tacaala jecel inay allah u doorto ama ay cizi ku noolaadaan ikhwa arrinkaa marka soo diyaar umanin war arrinkaa soo diyaar umanin ikhwa waxaan rabnaa inaan macnaha sideedaba qofka muslimkaa oo muwaxidkaa warkiis waa inuu caddaystaa warkaada inuu caddaado sideedaba raayadaada waa inay caddahay diinkaaga waa inuu bannaanka yaallo annaga io gaalo wax xidhiiroo naga dhexeey malaha markaan u soo gudbo hadda ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin wbacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan annagoo aafimaad qabno allah subxaanahu wa tacaala u icbeeraysanayno cibaadada allah subxaana wa tacaala noo abuuri ku jirno allahaas baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala mahad alle kadib beelweynta biimaal dhaqankeeda wahgaradkeeda culummadeeda khayrkan iyo wanaaggan qayb ka ahaa ayagana waa ay mahadsan yihiin waxaa kale mahadsan antii ka shaqaysay wanaaggan iyo khayrkan haddii ay yihiin dadkii khidmaynayay dadkii u taaganaa dadkii kor ka soo adeegayey dadkii hooshi waday fikir iyo talo ku lahaa guud ahaan waa ay mahadsan yihiin sidoo kale bahda iclaamka ayagana u taagan khayrka iyo wanaagga dacwadii iyo diinta u taagan ayagana way mahadsan yihiin intaan kadib walaalayaal wixii aad ku tashateen beeshu ku tashatay ee saddexdan maalmood ay u fadhiyeen bannaankaa laga sheegay bayaankiina waa la akhriyey ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiis in la dhaqangeliyo oo ah owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula wixii lagu ballamay ama la qoray in la dhaqangeliyo bayaanka waxaa ku jiray jihaadka ka socdo bariga afrika beesha in ay garb iyo gaashaan u yihiin beesha waxaa laga doonayaa asalkoodana waxay ku abtirsanayeen beel jihaad oo taariikhda markii dib loo baaro oo lagu ogaa waxaa laga doonayaa beesha walaalayaal si aad dareemaysaan bayaankana ku qoran yahay jihaadka in lagu bixiyo naf iyo maal kuwii biilka sii jaray murtadiinta iyo waxa lamadka ah waa ka jirteen allaahu akbar wax siinayaan lama arkaayo markaasa waxay leeyihiin ciidamadii waa la bixaynaa ciidankan waa qaadanaynaa halkaas baa geysanaynaa idaacadaha waa dhegaysanayseen waxay dhahaayeen dab baa ku jirnay naar baa ku jirnay janna u wareegaynaa oo ay ay ula jeedaan habbaddii iyo wixii lagu lisaayay baa kasii kasii dhaqaajinaya waa sii aadaynaa meesha aan ka soo jeednay yaa ka keennay ya maalmahan dhaweydey kudhaa waa la socoteen sooma kudhaa meeqa looga dilay murtadiinta oo halkan joogay ummada diinta ka baabi'inayeen oo dimuqraadi iyo balaayo u sheegayeen halkaas joogeen meeqa looga dilay waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal maanta jihaadka oo aan ku jirno waa farduceen jihaadka marna waxaa noqonayaa jihaadu fardu kifaaya maanta muxuu yahay jihaad farduceen waa qof kasta waajibka laga rabo inuu istaago meelaha noogu soo dhodhow oo baarsanguuni iyo buulogaduud iyo meelahan halkaan waxaa la doonaya walaalayaa in ka kicino qabiilka iyo markii lais dagaali jiray oo haweenka marada loola jireen qabiil masoo ma soo laaban jiray waxaa marka la doonaya walaalayaal inaan istaagno adowgan iska dhicino allah subxaana wa tacaala gaaladan waxaa noogu sheegay inay yihiin fuliyaal ma ogol dhamasho ma ogol waxay rabaan nooladaan ay joogaan aan dhammanin waxaad ogtihiin kii soo tuurtuurayay hoobyaha soo tuurayay ilmaha oo sagiirka halka nooga laynayay oo ku faanayay halkii ku baktiyay waa garanaysaan allah baa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxay oo sameeyey allah baa nooga aaray halkaas baa ku baktiyey qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala ku caasiyo oo diintii iska ridoobo intaanba u dambaynayso annaga waxaan doonaya walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa doonayna sooma ilaahay naartiis baa ka cararaynaa sooma jannada waxay u baahan tahay shaqa u baahan tahay walaalayaal qodob kale aan u baahanahay inaan beesha ku baraarujiyo oo muhiimka ah waxaa dhahdeen amniga iyo humaha dhan iyo munkaraadka iyo kulli inaan zuulinayno garab iyo gaashaan u nahay walaayada walaalayaal waxa aad sheegteen oo bayaanka aad ku qorteen inaad fulisaan oo dhaqangelisaan diyaar ma idinka tahay ballan miyaa in howshaan fulisaan ballan miyaa allaahuma fashad allaahuma fashad allah markaa tabakiya walaalayaal waxaa walaa kale idin dardaarmaya walaalayaal midnimo isku duubanaasho is-adeecad isku xiranaasho wadatashi ixtiraam baa idin dardaarmaya walaalayaal waxaan idin dardaarmaya walaalayaal dadkan halkaan fadhiyo oo beeshii biimaal ku kooban halkaa markii laga dhaqaajiyo inaad qabataan shirar kala duwan inaad qabataan beesha dhexdeeda shir ku qabataan tawjiihaad aad bixisaan dacwo iyo diintay ummadda gaarsidaan bayaanka waxaa ku jiray inaad maraakiis furanaysaan dacwi ah madaaris furanaysaan dacwi ah dhaqankanna mahaamtooda maxaakamad ahaa waa in madaarista furo waa in noqdo daaci ila allahi subxaana wa tacaala waa in noqdo qof dadka mas-uulka ka yahay ka warqabo qofkii oo waxaa weeya dhabaataysan qofkii baahan qofkii waxaa tabaalaysan qofkii sa ah inaad ka warqabto oo hoos loo galo beesha hoos loo galo waxaad ogtihin walaalayaal dadka annaga aan mas-uulka ka nahay haddii aan ka warqabin cid kale ka shaqaysanaysa cid kale baa ka shaqaysanayso dacwo faasida baa gelinaysaa wax kale baa u sheegayaan annagina waa taagtaagannahay waxaa markan la doonaalayaa in barnaamijkaas aad iyo aad aan ugu fakirno meelahan aan wareegno aan ka warqabno walaayadana waxaa garab idinkugu tahay wax allaala waxay horumar diimeed ah wax allaala waxay diintan lagu difaacayo baa garab idinkugu tahay walaayada waan idin garab taaganta hadii ilahi subxana wataala ogolaado waa marka idin leenahay walaalayaal akhiiraan dhaqanka guud ahaan iyo gaar ahaanba walaalayaal hala istaago maanta waad ogtihiin meesha aan ku aadannahay meesha aan ku aadannahay waad dareemaysaan dhaqanka si ay sheegaan waxaa noo soo dhow bishii barakaysanayd ee ramadaan bishii barakaysnayday ee ramadaan waxaa la doonayaa in wax badan ka bedelno bisha horteeda wax badan bedelno jawiga bedelno waagaciga bedelno towjiihaadka aan badino talada aan badino ayaa la doonayaa fajazaakum allahu khayran waaxsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka guddiga abaaraha ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan oo wakiil ka ah guddiga guud ee abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ballaaran oo biyodhaamin ah gaarsiiyey tuulooyin hoos taga deegaanka mukayleh ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan boqolaal qoys oo ku dhaqan tuulada qorofka oo biyola-aan baahsan ay haysay ayaa si weyn uga faa'iidaystay biyodhaaminta guddiga uu sameeyey sidoo kale guddiga abaaraha ee mujaahidiinta ayaa gurmad biyodhaamin ah ka sameeyey deegaano ku yaala bariga iyo galbeedka wilaayada islaamiga ee hiiraan naqiib maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah guddiga abaaraha ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadlay biyodhaamintii guddiga uu ka sameeyey deegaanka qorofka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اولا الله سبحانه وتعالى يانو ماد علينا نغدي مسلمين بعد الحمد لله تعالى waxaanu mahad celinaynaa deegaanka maanta aan joogno meesha la yidhaahda qorofko qorofko ciddaan aqoonin waa tuulo weyn aan u dhowaan ceelbiyood waxay dhacdaa waqooyiga degmada mukoylo kilomitir ahaana labaatan ugu yaraan ceelka ugu dhow waxuu ku yaallaa mukoylo labaatan kilomitir u jirtaa xoolihiina saacaddan nin kastoo yaqaano miyiga ama baadiyaha waa garanaya gaadiidkii la dhaansanayay waa tawar beelay xoolihii maxaa la yidhaahdaaye aroori jiray aroor ma aroori karaan sidaas daraaddeed ceelashii hore ku yeelana waxay ahaayeen ceelal washaaqo oo xilliga roobka gacanta lagu qodoodo oo markii da- roob badan oo jiro biyo laga helo xilliga jiilaalkana sidaanoo kale biyo dhaamintaas iyo een, marar qaar waaba laga qaxaa oo laga guuraa oo ummaddan meelaha biyaha jiraan ay u hayaamaan bifadlilaahi ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maanta deegaankii waa la joogaa xilligii ugu daraa abaartan waa la joogaa maalmaha idinka horreeyey ilaa iyo shan iyo toban maalmood ku dhow taqriiban walaayadda islaamiga hiiraan ayaa howshaan ay ka socotay biidhaaminta ah inta ladinka maqnay walaalihiin oo idinkoo kale qaar idinka darihiin ayaa howl loo haayey la gaarsiinayay biidhaamintaas ka timid xarakatul shabaab mujaahidiin guddiga ay u magacaawday abaaraha inay la tacaalaan Een, deeqdii ay soo gaarsiiyeen walaayada islaamiga hiiraan bari iyo galbeed qaybtiinni maalintii saddexaad ayaad ka hesheen maalmihii idinka horreyna waxaa lagu mashquulsanayay galbeedka iyo barigaba waxaan ka soo bilaawnay degmada ceelcadde ee xuduud beenaadna la leh etoobiya ama degmada mustaxiil inta dhanka galbeedna kale leh een, bakool deegaankaas oo aad u baaxad weyn bayga oo biilaan ka jirtay dhowr iyo toban goobood ayaan geynay biyaha waxaa nooga xigay degmada la yidhaahdo ceel calay kasoo bilaaw bayga ilaa iyo ku keen galbeedka degmada ceel calay oo la yidhaahdo burdho inta u dhexayso iyagidana toban iyo dhowr goobood ayaan geynay biyahaas oo xarakatul shabaab mujaahidiin ay usoo dirtay ummadda muslimiinta ah Een, waxaa ku xigay degmada buuqa qable ayadana waxaan geynay deegaana fara badan oo dhowr iyo toban ah ceelal sidaanoo kale oo dad ay deg yihiin oo gurya ka mid ah sida haraal oo kale nus dariiqa oo kala bara ba- buluburti iyo beledweyne Een, meelo fara badan oo noocaas ayaan geynay deegaanada noo dhiman iyo degmooyinka noo dhiman waa fara badan yihiin walaalihiin mujaahidiinta ah waxay wadaan waa maxaa la yidhaahdaa wax un muslimiinta hala gaarsiiye ah wax fara badan oo ummadda deeqo ilaahay subxaana watacaala da usoo dhiiban waa idin keenayaan intii yidhahdo gacantooda soo gashayne waa idin keeneen guddigii abaaraha xarakada shabaab mujaahidiin deeqdii ay idinku tarageleen ugu horreysay saddexdan maalmood biyodhaaminta waa idinsoo gaarsiinay wixii ka dambeeya oo ilaahay noo soo ay usoo dhiibo noo soo gaarsiiyaanna waa idin keenaynaa walaalayaal waxa yaroo idinsoo gaaray oo biyaha ah si cadaalad ha loo qaybsado haddii si cadaalad aan u qaybsanno oo hebelaa iga daran hebelaa iga daran aan dhahno aan isu naxariisanno sidii loo kala daran yahay biyaha ha loo cabo wixii ladiin keenoo deeqoo muslimiinta idinsoo gaarsiiyaan sidii loo kala daran yahay hebelaa dibkiisa dasanya ha la hormariyo hebel ha ku sii xiga ha la hormariyo sida dhaqanka soomaalida ahaan jiray ha noo ahaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka qorofka ayaa si weyn ugu farxay gurmadka biyodhaaminta ah ee la soo gaarsiiyey bismillahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalam ala rasuuli ama bacd Een, waxaan maanta joognaa deegaanka qorofka oo hoos taga deegaanka makoyle Een, annagoo insha allahu tacaala guddiga abaaraha ee xarakada ka socday ayna soo gaarsiiyeen biidhaamin oo aad looga bahnaay Een, marka hore allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadcelinaa thaaniyan xarakatu shaawal mujaahidiin ayaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa kaloo u mahadcelinaa guddiga na soo gaarsiiyey deeqdan oo deeq biyaha ah ayadoo aad looga baahan yahay Een, markii saddexaad ayayna soo gaartay haddii aanu nahay nabaddoonnadii deegaanka aad ayaan ugu faraxsannahay waa wax loo baahnaa ee aad iyo aadna u mudnaa in la soo gaarsiiyo ceelal ay halkan ku yeelo xilli roobaadka unbay wax leeyihiin xilliga kale iga sheeg maarta saanoo kale abaare waa- ay u imaadana way guraan xarakatul shabaab almujaahidiin guddigii ay wax nooga soo dhiibtay si cadaaladda cadli bay noo soo gaarsiiyeen meel looga baahi badan yahay nooga keeneen ilaah baana ku mahadsan annagana waa soo dhoweynaynaa waana lagu diirsaday markii saddexaad ayaan maaragtay hadda aan maalintii saddexaad ayaan mar haynaa biidhaaminto waana iga sheeg maaragtay wax kalena waa noo soo socdaan oo mid baahi dadeed ah iyo baahi raashiin ah iyo baahi biyood wax badan insha allahu tacaala waa ka rajeynaya waana soo socdaan tabartiina qabatayna walaalaha muslimiinta ee mujaahidiinta way ka soo jawaabeen haddana wax badanna way noo soo socdaan waa sugaynaa insha allahu tacaala axmed ismaaciil alidha maanta waxaa noola keenay biyo dhaamin oo xagga walaayada ka socdo waa maalinkii saddexaad sidaas ah. marka baahida aada looga baahan yahay biyaha aada looga baahan yahay cawi imaa lala soo jeeda biyo daradood xoolaha waxaan ka hornaaday baabuur dushiis wax lagu keenay iyo ceel un wax yar lagu soo midkay un baan ku keenay oo eber bay iska ah marka baahida aan u qabna aad tan raashinka waa nooga daran yahay tan biyaha nooga daran hadda saddex maraa noola keenay biyahaan u baahannahay sida ugu badan deeqna waa u baahannahay maanta waxaana la soo gaarsiiyey biyo dhaamin oo socota maalintii saddexaad aad iyo aad aan ugu baahnayn aan ugu dhibaataysnayn wax mooto lagu dhaamiyey unbaa waxaan ku sheegay ninkii awoodo unbaas dhaansan jiray aad iyo aad aan ugu baahnayn dad murugaysanaan ahayn saddex habeen ayaa hadda aan maxaan ku sheegaa aan hurudnay ka hor ma hurdi jirinba waa dad oon oo la walba- la walbahaarsanaan ahayn insha allah waa ku diirsanay aad iyo aad waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum ilaahay ajarkooda miisaanka qiyaama allah u saar walaalaha ka dambeeyo ayagana ay wax noogu soo dhiibeen waxaan leenahay insha allahu gaaladan allah naga jibiyey muslimiinta dhammaan allah guuleeya jazaakum allahu khayran waa haddii intii oo ka qayb qaadatiyo intaan maxaan ku sheegaa biyo quudintan iyo wixii ka dambeeyaba nala soo xasuusatan waxaan leenahay ajarkooda miisaanka qiyaama allah u saar magacii macay ibraahim cabdiwaliira waxaan ku noolahay deegaanka qorof oo hoostaga mukayle waxaan mahadcelinaynaa ilaahay marka hore marka labaadna waxaan mahadcelinaynaa nimankan biyaha noo keenay xarakata shabaab mujaahidiin saddex jeer aa nooga keenay marka waa mahadcelinaynaa marka koowaad ilaahay baan mahadcelinaa marka labaadna xarakata shabaab mujaahidiin waa mahadcelinaynaa marka eh, ceelasha dadkii joogay dad qaar waxay dhaansadeen mootiyaal oo maarata awoodi dadkii mootiyaal aan haysan waa baaba u hayaan inuu maarata oo xarakada sida hadda ay noo soo xasuusatay ay maarata noo xasuusnaato oo noola sii wado baahidahan ilaahay baa tiri kara laakiin wixii maarata daal loola mari kara oo loola tacaalo intaas oo baahnaan lehen waxaan ugu ducaynaynaa gacantooda inay korka dhiga oo ilaahay maarata ajir xasanaad aska siiya maca- eh, waxay noo keeneen oo ilaahay maarata miisaankooda ku qabto qaanqara aan ugu ducaynaynaa magaceedu waxaa liiraa aadan xasan xaaji alile liiraa deegaankan ku nool lahay waa qorofka ilada awlaa liiraa qorofkii waxaa ku yaala ceelal yaroo xin ahoo roobaadka bisha roobaad uun biyaha ay galeen oo jiilaadkana guuraha ku yaal marka waa lagu baahnaay xagga biyaha ayaa looga baahnaay hariiri ay biyaha noogu jireen insha allahu biidn illaahi alkariim biyahana la soo gaarsiiyey saddex joor ayayna soo gaarsiiyeen nimanka walaalaha shabaab almujaahidiin xarakatul shabaab almujaahidiin alxamdulilaahi ilaahay ayaa mahadsan kasokowna ilaahay ayaan u baryaynaa in cadowga ku dulqaada islaamkoona cadowga iska dulqaada annagana baahidayna ilaahay isgudo baahi weyn baan u qabnay oo ceelashaan meesha ku yaala lama caba waa ceelal xareedii magibiyaha galaan la caba marka annagoo biilaana haysa habeenna soo jeedna maalinna soo jeedna dad iyo dunyaba la isku rafaadsan yahay iyaas ilaahay noogu soo dhiibay xarakatulmujaahidiin inta noola keenay wax bay noo qabteen waa kuwaan fuustoodhinkaan meesha lagu shubay eriyaa laga waraabay lo-aa laga waraabay dameeraa laga waraabay dad iyo dunyaa kabiyacabay ilaahay yaa ku mahadsan marka nimanka walaalyahayn eh waxaan ilaahay ugu baryaynaa cadowga islaamka inas baaba ah cadowga islaamka yuhuud iyo nasaaro maraykan inas ilaahay baabi'iya ayaan ilaahay ugu baryaynaa magacayga eh, muuse xasan ibraahim aliira ee qorofka ladayna joogna oo degmada makoyle hoos tagta marka alxamdu rabbi alcaalamiina maanta waxaa noola keenay biyihii saddexaadaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan waxaan u mahadcelinaynaa dadkii juhdigaas geliyey oo qarashkooda bixiyey oo muxuu ahay iyo dadaalkooda dheeraadka noogu keenay ayaan ugu mahadcelinaynaa baahida waa badan tahay aad iyo aad ay baahideen u dheer tahay Eh, maxaa yeelay dad oo iska dabaalaysan gaadiid aan lahayn tuulo oo degan oo caruur iyo haween oon meel aadi karin aa meesha joogo meesha ceelka aan joognana waa ceel biyo xareedda ku dhisan oo xilligii oo roobabka ay tahay bisi wax laga helo waxaan joogaa deegaanka qorof hoosta gumakoyla maanta waxaan nolo keenay biyo oo tira saddex booydaa nolo keenay alxamdulilah ilaah ku mahadsan waxaana soo gaarsiiyey guddiga abaaraha oo nahiiraan oo xarakatul mujaahidiin shabaab ayaanaa noo keenay aad iyo aad waa baahi zaaid aan u qabnay baahi yar maba ahaanba waa aad uu zaaid u ahay baahida waa heer waxaa la joogay badda barkiis oo biilaan uu lahalaagmi tegey ayaan gaarnay alxamdulilah ilaah ku mahadsan waa xalay iyo waa hurudnay nimco aan helnay ilaahay subxaana watacaala mujaahid waxaan ugu ducaynaynaa nasrla ilahay nasrigiisa allah gaarsiiyey ilaahay subxaana watacaala gaalada allah jibiyey yahuudda allah jibiyey maraykan allah jibiyey gaalada soomaali murtadiinta allah jibiyey aad iyo aad aan u ducaynaynaa waana habeen imaan lagu ducaynaa haddaana usii ducaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay gaal jibiyo sidiisana meesha ku imaada ku imaanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan waxaa lanol keenay biyo biyaa noola keen xalay iyo maantaba si fiican aan u bejinay mugii hore biyaan u dhib qabnay oon u jiifnay dhagaxaantaas oraxda iyo iyo dhaxanta marka aadaan ugu dhib qabnay labaa tala biya ciddaa inagu dhexeey marka alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka waxaa noo keenay walaadayna islaamka walaadayna noo keentay hiiraan deegaanka aan joogno waxaa waaye tuulida qorafka la yidhaah oo maqooyil hoos tagto biyaha aadaan ugu dhib qabnay aadaan ugu dhib qabnay oo maantana tii noogu dareed ay noqoto dadkiina soo gaarsiiyan qariya adduunya allah u gargaara gaalada allah ka jabiya muslimiinta meel walba ay joogto ilaahay ha guuleeya ilaahay nasr ha siiyan qariya adduunya allah u gargaara alxamdulilahi shukri ilaah ku mahadsan ooma oomaa nahay dhaxanaan saacinayn ceelaa maaxinayn waxay ahayd waan rafaadsaneen waana afceen xali waa huridni joodrigaayna xaafadaynaan saaxanni haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii raysanno aan rajayno hayna marka waa kaas wixii kaloo ilaa idinka soo qaadan oo nooga soo dar abaaraan haysa haa qorofaan joogaa biyaa noola keene allah ku mahadsan alxamdulilah oon wax la sheega male dad ii duuni dhimasho alla ahaay ilaaha noo kaalmay alxamdulilah cadowga allaha jibiye cagtaayna ka hoos allaha geliye biyahan waxay noo qabteen maalin ma hergelayna cawo ma hurdayna anoo waayaa lahaa caag wato wadaha waraaga oo biyo dadegaa oo dhaxantaan jeefe xalay waa saaxday aqalkaydaan saaxday alxamdulilah joodarigaydaan xalay ku jeefe maxay ahaaya biyaa noo daree haddaanba biyo ka waayne adi rafaad maa kuu dhimanay haddiidba biyo waayse biyo waxaa layidhi nafta biyo nolosha caana alxamdulilah haddaan ilaahaa noo gargaari ilaahaa ku mahadsan mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaa cadowga allaha reeba cagta allaha saara ilaahay gaal ha naga reeba mujaahinta guul allaha siiya alxamdulilah shukri ilaaha ku mahadsan alxamdulilah biya oonaan u ba'ayni ilaaha mahad iska leh ilaahay gacantooda guul allaha siiya gaal allaha naga jibiye shalay iyo beriga oon waanaday biyaan ka dharagnay waa u baahnaan beidaan ahaynba dad iduuyanba beidaan ahayn biyaha waana anficeen dad iduuyan waana anficeen waana macaysannay markii hore habeen iyo maalin hurdo ma aqaanin oon dartiis kitaabta dhanka waa loo dhaqay dugsiga eriga iyo ciddi waa lagu baxay guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawaa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu زادوا صحوة للدين كبرى